أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon gaalada qaramada midoobay ayaa ka cabanaysa dhaqaale la'aan baahsan oo soo wajahday xilligan askari ka tirsan murtadiinta oo ku dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda hardada soomaaliya bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulbab xoogan oo ay ku hayso kooxda hardada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay faracyada macadka qurduba ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan gaalada qaramada midoobay ayaa ka cabanaysa dhaqaale la'aan baahsan oo soo wajahday golahaasi sida uu ku warramayo walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare xoghayaha guud ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay antonio guteres ayaa ka digay khatarta dhaqaale burbur ba-an oo uu sheegay in hay-addu ay dhowaan ay wajihi doonto haddii qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah aysan sii wadin bixinta waajibaadkooda maaliyadeed fariin uu jimcihii u kala diray dowladaha guteres wuxuu xaqiijiyey in qaramada midoobay ay ka gudubtay dhibaatooyin maaliyadeed oo horey u soo maray balse haatan ay wajahayaan xaalad aada uga qallafsan sidii hore oo saameyn taban ku yeelan doonto fulinta howlaha asaasiga ah xoghayaha guud wuxuu tilmaamay in qaar ka mid ah dowladaha oo aanu magacyadoodu sheegin ay go-aansadeen inaysan bixin qeybaha waajibaadka ah ee maaliyadeed taas oo keentay in dhibaatada lacagta caddaanka ah ee hay-addu uu sii xumaado digniintan ayaa imaanaysa xilli maraykanku uu dhimay maalgelinta dhowr hay-adood oo qaramada midoobey ah gaar ahaan tan iyo markii donald trump uu dib ugu soo laabtay caqalka cad horaantii labada kun shan iyo labaatan sidoo kalena uu ka gaabsaday bixinta qaar ka mida lacagaha qaramada midoobey ayaa la xaqiijiyey inay diiwaan gelisay khasaare dhan hal dhibic lix bilyan sanadkii lasoo dhaafay taasoo ka badan laba jibaar khasaarihii la diiwaangeliyey labada kun afariyo labaatan sida ku cad warqadda guteres wuxuu sheegay in xaaladda hadda jirta aysan sii socon karin maadaama ay hay-adda u horseedi karto dhibaatooyin maaliyadeed oo waaweyn islamarkaana uu ka digay in arrintani si toosa u saameyn karto howlgallada iyo barnaamijyada qaramada midoobey geesta kale afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey wuxuu sheegay in hay-adda ay wajahayso cadaadis maaliyadeed oo sii kordhaya maadaama ay qasab tahay in dib loogu celiyo lacagaha qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah lacagahaas oo aan la isticmaali karin sababo la xiriira yaraanta lacagta hay-adda xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres oo xaaladan ka hadlaya ayaa yidhi waxaan ku jirnaa wareeg aan dhammaan lahayn khasaarahan joogtada ah ayaa ku sanduleynaya hay-adda inay joojiso shaqaalaynta dibna u dhigto bixinta lacagaha amba ay yarayso baaxadda howlaheeda inkastoo guteres u caddeeyey in tallaabooyinkaasi aanay hadda ku filnayn xakameynta dhibaatada guteres wuxuu ka walacsan yahay in aysan suuragal ahayn in si buuxda loo fuliyo miisaaniyadda barnaamijyada ee labada kun lix iyo labaatan oo la ansixiyey diseembar isagoo ka digay in lacagta miisaaniyadda joogtada ah ay ku dhammaan karto bisha luulyo taas oo keeni karta in qayb ka mid ah howlaha hay-adda ay istaagto waad mahadsantahay caliyare askari ka tirsan murtadiinta oo ku dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta ayaa ku calaacalay inay dayacday kooxda hardada soomaaliya haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya walaalka yaasir maxamed waxaa isi soo taraya dhaawacyada maleeshiyaadka kooxda riddada ee ka cabanaya dayacaad ay kala kulmayaan kooxda uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte xaalado caafimaad darro iyo daryeel la-aan baahsan oo ay la kulmayaan dhaawacyada maleeshiyaadka kooxda riddada ee kusoo dhaawacmay dagaalada ay la galeen geesiyada islaamka ayaa laga soo sheegayaa cisbitaalka loo yaqaano xoogga oo ah halka la geeyo dhaawacyada maleeshiyaadka riddada askarta qaar ayaa halkaasi ku jira sannado iyagoo qaba dhaawacyo islamarkaana aan waxba loo qaban ilaa iyo hadda mid ka mid ah askartaasi dhaawacyada qaba ayaa iska soo duubay muuqaal isagoo jiifa gudaha isbitaalka wuxuuna ka warbixiyey dayacaadda ay ku samaysay kooxda riddada ee uu darteed usoo dhaawacmay wuxuu sheegay in tan iyo laba kun afar iyo labaatankii uu ku dayacan yahay isbitaalka isagoo sheegay inaan waxba loo qaban laba sano ka hor ayuu sheegay in loo ballan qaaday in dalka dibaddiisa loo qaadayo hase ahaatee wuxuu xusay in halkaasi looga tegey askari walbana ay kooxda riddadu u baahan tahay inta uu xoogga leeyahay ee uu caafimaad qabo
maanta waxaa inta kala hadlaya askari walba xooga dalka oo u dhaawacmay dalkiisa inaan waxba loo qabanaynin labada kun labaatan iyo afartii aa dhaawacmay ilaa saacadan aan ila hadlayana ee labada kun labaatan iyo lixda ay tahay isbitaalka xooggaa ku dayacana isbitaalka xooggaa al wax maamula wax cadaalada ee dowladda qabata ma ay jirto askari walba ee maanta lixaadkiisa qabana ha ogaado beri in la dayici doono meeshaan qadiyad ma loo dhinto dowlad cadaaladana ma ay jirto maanta laba sano ka horaa lay ballan qaaday inaa dalka dibaddiisa lay qaadayo ilaa haddana qof ii qaado male askari walba maanta furunta joogana ha ku tashayo beri hadduu dhaawacmayo dowlad wax u qabanaysa inayna jirin laba sana inta ku dayacanahay madaxdii waa afar iyo labaatan saac qof ribood iyo soo gudbisa male meeshaana laygu dayacay meeshaana layskaga tegay nin walbaba intuu lixaadkiisa qabay dowladda rabtaa
dhowr jeer sidaanoo kale waxaa warbaahinta ka soo muuqday saraakiil iyo askar murtadiin ah oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaasi oo ka cabanaya daryeel la-aan iyo dayacaad ay ku samaysay kooxda riddada soomaaliya
mahadsanid yaasir bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulbab xoogan oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya walaalka cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkani haya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa weli wada dhulboobka ay ka geysanayaan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ee waqooyiga muqdisho waxaa ka dhacay isku soo bax cabasho ah oo ay dhigaan dadka deegaanka kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadada laamiga ah waxayna xirteen wadooyinka dadkan ayaa ka cabanaya dhulboob ay wadaan saraakiisha murtadiinta waxgaradka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay toddoba bilood ka hor ka qaateen lacagoo baad ah ayna u sheegeen in aan guryahooda la burburin doonin kadibna ay bilaabeen inay dhulkooda xoog ku qaataan dadka ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ayaa intaa ku daray in dhulka hadda laga boobayo ay u haystaan sharciyadii dowladii maxamed siyaad barre raxiim annagoo ah dadkii degganaa suuqa xoolaha gaar ahaan kowda luuliya dukumiitiga sharcigaa lahaa u dacwooday gobolka banaadir maxkamadda gobolka tegey garsooraha guud iyo xerilaalyuhu uu ku soo dhiftay macallin mahdi uu yidhi dhulkaa lama jebi karo in toddoba bilood baan maraynaa waa dacwoonnay xildhibaannaan u tagnay cid kastaan u tagnay dad aan fahmi weynay waxa ay yihiin oo beelahayaga ka mid ah ayaan guryahayaga maare uga weynay waxaan go'aansannay haddaysan naga tegin oo nalaga wedin naftayna ku xorno iska dhicinno naf iyo maal waxaan leenahay aan ku beelno waa intaas odagu intuu yidhi waaye intaasoo ku idil yahay waxaan ku darayaa annaga waxaa nala saaray guddigaa guddiyaan leennahay guddigeenna wax toddoba bilood mana annaan hoyan mana annaan harsan intaas guddigaanna hor taagnay waxayna lahaayeen walaalayaala u kaadiya walaalayaala u kaadiya xalaan goobaynaa jooga waa la waayey lacagaa la saaray dhulka qaar lacagtiiyaa la geeyey waa diideen waxay dhaheen dhulkao dhanaan baabbi'inaynaa dukumiintiga inuu sharci yahay inaxas caddageeya waa geynay waa waa waa diideen dukumintigii waa diideen dukumintigiioo sharciyaan haysannaa meel kastou yaallaa waa diideen maanta wax kale nooma furna wixii islaanow noo soo gurmada horaa naloo barakiciyey oo basiibkii heradaa dadkii laga barakiciyey waa laydiin cabbiraaha la yidhi waxba looma cabbirin lacagtoodii waa laga qaatay haddeerna kii sharciga ahaa aa loo soo jeestay oo dukumintigiioo sharciya la taagan oo aan guryaha la hor istaagay dheheen waa la hor istaagnay waa sharciyayna dheheen haddana waxay soo rogeen guryaha waa duminaynaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka iyo dhibaatooyinka ay ku hayso shacabka maatida ah ee ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mahadsanida walaalka guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe aynu ku hormarno walaalka cabduqaadir maxamed rabaani iyo wilaayada shabeellada dhexe dadkan oo tiro ahaan kor u dhaafayay in ka badan shan boqol oo qoys oo ku dhaqan deegaanada u dhow dhow degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay biyodhaamin ay u sameeyeen guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin deegaanada biyodhaaminta laga sameeyey oo ay degan yihiin dad xoololey ah ayaa kale ah buurdheer dudundheer iyo islow abikar ee dhacaa dhanka koonfureed ee degmada gamboole ee galbeedka wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadkii biyodhaaminta loo sameeyey oo aan ku waraystay khadka telefoonka ayaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus u sheegay in ay soo food saartay biyoyari baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada sidaa darteedna ay heleen gurmad oga yimid walaalahooda mujaahidiinta waaya maxamed rashiid xaggee joogtaad igala soo hadlaysaa islaamikaran jooga oo maanta biyaha boolida ay noo keentay haa waana ku mahadsan yihiin haabiyada midaa ka socoto afurtu nacmo ilaahay mahadiisa heleen walaayada waanu mahadsan yihiin waanu mahadsan tahay horta alxamdulilah wixii noola tari waa mahadsan yihiin aad iyo aad khayr allah ku siiyo wax badan oo aan tabanayo abaara oo badan oo badan oo maato oo aad u dhibaataysanahayna waa jiraa haye wadanka idinkaa waxalgaabsanyihin abaaraha maanta soomaali saamay dadka uu ilagaamalsaameeyo ogtiin wax alaala wixii gargaarka noola gaari karno wala idin karnana oo ku mahadsannahay waa dadka iga oo iga darta iga dabayaan kugu dhiibaa shukran aad baad u mahadsan tahay igu dhib warwa biyo amaan aaminta maanta ka soo gaaray gurbadka abaaraha maanta waa booyadii ugu koowaad aana soo gaartay marka uu horo waa mahadsan tigeen marka uu labaad waxaan rabnaa in biyahaas nol hawaa nola ballaariyo marka intaas baan idin sheegayaa Een, deegaanka biyodhaaminta laga sameeya waa halkee waa tuulada islaaminka la yidhaahdo waay oo xaggee ku taalla degmadee ka tirsan tahay gamboola hoos tagtaa gamboola hoos tagtaa gamboola hoos tagista waa magu dheer waa bas meel adi labaatan labaatan shan kilomitr wax kaba ka dhereen waay maasha allah alxamdulilah waa si fiican u waraabnay waa fufuusii u kooban kabara qaybna waa naga dhiman tahay laakiin alxamdulilah intii waraabtayna waa alxamdulilah ilaah baa u mahad leha ilaah u mahadnaq kor baa ka yeela kor allaa yeela kor allaa yeela assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله المركور مقع يقول بالله معلم gurubadka abaaraha maanta biyaas noo keenay alxamdulilahi waayada waa nagu fadnaan wayso waa nagu yaraatay marka alxamdulilah gurubadka biyaas noo keenay maanta islaabikar aa layidhaha tuulada islaabikar waa labaatan shan kiira toban iyo shan kiira wallaahi maasha allah waayo biyo la-aanaa ka jirta laakiin alxamdulilah waxay ilaahay kuu keenay waa khayr maasha allah maasha allah aad bay u fiican tahay marka ilaahay idinkiis waa soo dhawaynaynaa mujaahidiinta waa soo dhawaynaynaa marka alxamdulilah waa mahadsanyihin ilaahay idinkiis kor allah ka dhiga cadowgan allah naga jiriy
deegaanada haatan uu ka socdo biyodhaaminta waa deegaano aan lahayn ilo biyoodyadii looga soo aroori jiray sida ceelasha iyo waraha ama keedad biyo oo aan horey loo sii diyaarin taas oo biyoyarada jirta ka sii qayb qaadatay maadaama dadka ku nool deegaanadaas iyo xoolahooduba ay u nuglaadeen biyiyarada baahsan ee soo food saartay guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dowrkiisa hiilada walaalnimo qaadanaya isagoo biyodhaamin u sameynaya bulshooyinka ay saameynta biyoyarida ku yeelatay ee ku nool deegaanada laga soo calaamadeeyey biyola'aanta sidoo kale gurmadka la gaarsiiyey dadka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka waxaa warbixintan ka diyaariyey walaalka cismaan axmed uubow waxaa si dardar leh wilaayaadka islaamiga ah ugu socda howlaha gargaarka ah ee loo sameynayo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha ka dhashay roobla'aantii xilliga deerta iyadoo inta badan waddanka uu saameeyey abaarahaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo gargaar ah oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin isbarbar socda waxa ay ka wadaan meelo badan oo ay ku dhufteen abaaraha boqolaal qoysas ah oo u badan dadka reer guuraaga ah ayaa la gaarsiiyey biyo kuwaasoo ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aan ku horrayno deegaano hoostaga degmada bu'aale gaar ahaan deegaanada arabow kuudyaaq iyo kuwa kale ayaa biyodhaamin laga sameeyey warbaahinta islaamiga ah ee alandalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii biyodhaamintaasi loo sameeyey
dadka oo dhiibanta ka jira arribo biyo ku sheeni ilaa huudyaag sifayla waan qiibsani caanka naga dareerta aa bulshada reer arabo sifayla waanan qiibsan waraafin insha allah ilaahay barakaashin haye mujaahidiin abaara hasiibano rafaada sano melab kari oo dullaashano melab kari biyo ku sheeni eeda walaalayaal ka soo geergeeran aan garab qabadan aan waraabasan aan noolashan ilaahay aan ka mahadsan ka dambe insha allah harakatul mujaahidiin waa mahad ballaaran geliye haddii oo anaka dhibka naqaay oo kafaadkaan aan ku jirnay ilaahay naga bixi walaayadaas maanka gaargaar noo bixisay maanta ilaahay maskala hoo sidoo kale deegaana hoostaga degmada jilib ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu guddigu ka sameeyey biyo dhaamin kuwaas oo laga sameeyey deegaanada galshiqabi karxaranka iyo kuwa kale deegaanka waxaa laga sameeyey xali laba iyo tobanka ilaa hadda saacadda aan kula hadlaayo biyo dhaaminaa laga sameeyey biyahaas oo maanta dad dadka aad ay ugu noolaayeen ma garan intaasna waxaan kasii rajeeyeynaa insha allahu maadaama maanta ay jiraan abaaro badan
baadiyihiisa deganahay xoolaaleya ahay ma garata maanta waxaan ku faraxsanahay oo ilaahayna aa ugu shukrinaynaa malaayida islaamkana muxuu ahay aa uga mahad celihaynaa biyaha oo aanan la firahayn oo sida tartiibka ah noogula keena oo noogula wadaag baahida oo beriga oo xaafadda waa idaysa horta deegaanka aan joogna deegaanka galsha abiikara joognaa ee walaayada alxamdulillah booyo biyaha la keenay maanta mano dad duwan yahay wixii joogay oo tuulada joogay alxamdulillah waa la meersaday il adduqeer allah ku arrintan waa arrin ma aragta aad loogu ildarnaa biyaha biyo deegaanka waa ka jirtay walaayadana wax waaye mas-uuliyiinta macnaha ildarrada deegaanka ka jirta way arkeen waxaan noo bilaabatay lix baabuur oo booyadada saaran ah xali ilaa iyo shalay galab maqrabka siday u bilaabeen ilaa xali booyadahaasaa la cabaayay iyadoo macnaha dadka beriga ay ku xisaabtamayaan ma go'o doonaan biyahan mise waa sii soco doonaan dadkii asigoo dhahayo reer baadiyana meesha oo soo bariistay dadkii magaaladana ay joogaan ilaahay naxariistiisu waa weyn tahay waxaa meesha soo istaagay booyad oo hel loola yaabay intay la og tahay dadkii macnaha kii miig ka yimid oo baadiyii ka yimid oo ka yimidana waa dhergay kii magaalada joogana waa dhergay xoololeyaan nahay dadka deegaanka deganaan nahay walaayada gurmudkan oo biyaha ayna soo gaarsiisay ilaahay yaa ku mahadsan waad ku mahadsantaha dowladda islaamka walaayadu waa mahadsantaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal badan ku bixisa waxuqabadka bulshada xilliyada ay soo wajahaan musiibooyinka noocaani ah iyadoona arrinkani ay si weyn u mahadiyeen dadka wax loo qabanayo waxaana biyodhaaminta iyo raashin qaybinta isbarbar socoto ay ku soo aadeen wakhtigii loo baahnaa sida ay ku warramayaan dadka ka faa'iidaysanaya ugu dambeyntii maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay faracyada mahadka qurduba ee wilaayadaas marwaan maxmed ayaa siima qaadaya warbixintan جيل تحدى صعبا فأبدى روحا وعزما قويا
waxaa si guul leh u qabsoomay tartankii kama dambaysta ahaa ee culuumta shareecada kaas oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday guud ahaan wilaayada galgaduud uuna soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta tartankan oo ahaa mid lagu muujinayay waxbarashada tayada leh ee bartaan ardayda machadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada galgaduuda ayaa soo gaaray halkiisii ugu dambeysay musaabaqadii u dambeysay ayaa ka dhacday degmada ceelbuur gaar ahaan xarunta machadka qurduba faraca ceelbuur waxaana fooda isdaray laba majmuuco oo kala matarayay labada farac ee isugu soo haray tartanka kuwaas oo kale ah majmuucada alqudus oo ka socotay faraca galhareeri iyo majmuucada ansaaru shareeca oo ka socotay faraca ceelbuura goobta tartanka waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen culimo nabadoonno waxgarad waalidiin iyo dadweyne kale kuwaasoo si weyn u muujiyey xiisaha iyo taageerada ay u hayaan tacliinta islaamiga ah iyo korinta jiilka guddiga tartanka ayaa si rasmi ah u bilaabay weydiinta su'aalaha iyadoo ardayda labada majmuuco ay muujiyeen feejignaan kalsooni iyo diyaargarow sare su-aalihii ugu horreeyey ee guddiga u qorsheeyey tartanka ayaa lagu kala baxay iyadoo aan la gaarin marxalad kala reebreeb ah majmuucatu ansaari shariica dhegihiina fura su-aashiinu waxay u dhacaysaa sida tan haati abyaatan tadullu haadihi almacaani tacriifu alixsaan alxalifu bikayri illaahi shirkun tacriifu alcibaada
bismillaah magacii waa muxsin anigoo ka socda majmuucata ansaaru shariica ee macadka qurduba xaruntiisa dhexe ee ceelbuur su-aashana la weydiiyey jawaabteedu waa kow alixsaan waxaa waaye wathaalithun martaabatu alixsaani wa tilka aclaaha lada araxmaani wahuwa rasuukhu alqalbi fi alcirfaani xataa yakuuna alqaybu kalciyaani alcibaada waxaa waaye ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع الحلف بغير الله الشرك وحواي والثاني شرك أصغر هو الرياء فساره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار ويهي همبليو مجموعة القدس لقيه نفر سؤاشين لغفر من القائل كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo magacooda xabse kana socota meesha qudus ee faraciisa degmada galariiri su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo qaala jaabir bin cabdilaahi al ansaari radia allaahu canhu wayahay hambalyo majmuucatu ansaari shariica dhegihiina fura maata shakhsun wa khallafa bintayni wa arbaca banaati bnin wa arbaca zawjaatin wa khamsa akhawaatin lilummi wabni cammin shaqiiqin famaa nasiibu kullin min haaulaa'i
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed anoo socda majmuucada ansaaru shaaca xarunta dhexe macadka qurdubo bintayn waxay leeyihiin ulisaan arbac banaatul imni wax maleh oo waa dhacayaan arbac sawjaad waxay leeyihiin sumun khamsa akhawaat lil um wax maleh oo waa dhacayaan ibnu camo shaqiiqa si wuxuu leeyahy casabo kadib markii lasoo afjaray tartanka waxaa goobta laga jeediyey kelimaad kooban waxaan ugu horreyn ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda isagoo ka mahad celiyey fursad ay heleen waalidiintu ay ku arkeen heerka waxbarasho iyo dadaalka carruurtooda dhammaan waa la wada tartamay waa u mahad celinaynaa waa u tahnidaynaynaa haddaan nahay waalidiinta hadday galhareeri jiraan iyo hadday ceelbuur joogaanba anoo afkooda ku wada hadlaya carruurteenna safarka kuwa ku yimid iyo kuwa meeshaan jooga inta ka dhexaysaba waa u hambalyaynaynaa waxaa barateen ilaahay subxana wa tacaala ha idiin fududeeyaan uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo qaybgalay munaasabadda kuwaasoo ay ka mid ahaayeen nabadoon miro weheliye culus oo guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka nabadoon mascuud xasan casir afyaheenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada galgaduuda waxay si wadajir ah u ammaaneen tartanka doorka maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo dadaalka ay muujiyeen ardayda iyo macallimiinta culummada akhyaarta ee la iska kor hogeenay ee ceelbuur iyo galhareeri loo tartansiiyey tilkal ayaamanu daawilahaa berriyaad raynaysiin adikuna haddii qola raydo qolada berri raynaysa qolaa raynaysa haddii ceelbuur galabta raayo oo galabta koobka qaado qudusna iyo galherine berri galay qaadayaan waxba kuma jiro macallimiintii ku soo dadaashay oo juhdigan aad u khaymaha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu barakeeyey soo saartay waa macallimiin soo saartay macallimiinna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajir iyo xasanaad aan la koobi karin hasiya macallimiintaysaan leenahay meel kastay joogaan way naga farxiyeen ummadda muslimiinta meel kastay joogaanna way ka farxiyeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala hanoo barakeeyaan leenahay waa farxad waa wax aad aan u soo dhoweynay waa shucuurta maanta noo muuqato waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu noo barakeeyo farxad ay ku dheehan tahay ummadda muslimiinta maanta ummad badan aan haysan khayrkan iyo wanaaggan maanta aan haysanno mahaddaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa iska leh asiga ayaan uga mahadnaqaynaa ugu dambeyn waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada tartanka waxaana guushu si cad u raacday majmuucada ansaaru shareeca ee faraca ceelbuura taas oo muujisay aqoon dhammaystiran iyo faham qoto dheer oo culumta shareecada ahaa
waxaan rabaa marka inay ku dhawaaqo natiijadii si guud su'aaluhu labaatanay ahaayeen koox kastana waxaa la weydiiyey toban su'aal majmuucadii ka socotay galhareeri oo eheday majmuucatu qudus oo kow noqotay alif oo lagu bilaabay tobankii su'aaloo la weydiiyey waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood sidaa darteed halkii su'aalna wuxuu noqohayay laba darajo sidaas macnaheedu wuxuu noqohaa marka inay heestaan toban iyo afar darajo inay heestaan majmuucadii ba ee labaad waxay ahayd majmuucatu anshaari shariica oo ka socotay ceelbuur majmuucadaana waxaa la weydiiyey toban su'aalood si la mida kuwa hore tobankii su'aalood la weydiiyaba si saxa ay uga jawaabeen waxay kaley ka faa'iidaysi u soo gaaray saddex su'aalood saddexdaasoo min hal darajo lagu saxayay isku darkii majmuucu wuxuu noqday labaatan iyo saddex darajo majmuucatu ansaari shariica ayuu gaaray sidaana waxay guushu ku raacday majmuucatu ansaari shariica oo keentay saddex iyo labaatan darajo halka majmuucada hore ay keeneen toban iyo afar darajo tartankan aqooneed ee uu soo qaban qaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa ahaa mid muujiya aqoonta ku duugan carruurta tayada waxbarashada macadka qurduba iyo muhiimadda ay leedahay in waalidiintu si dhow ula socdaan waxbarashada ubadkooda waxa uu tartanka ay noqday tusaale wanaagsan oo lagu dhiirigelinayo jiilka laguna xoojinayo barashada culuumta islaamka isagoo reebay sawir ifaya oo ku saabsan mustaqbalka tacliinta islaamiga ah ee wilaayada walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu